ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ka hadlay kala aragtiduwanaanshaha ku saabsan nuuca doorasho ee dalka ka dhacaya sanadkan aan ku guda jirno ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ugu baaqay maamulka puntland inuu soo abuurin qalaanqal siyaasadeed iyo colaad dalka ka dhacda kadib markii ay kasoo horjeesteen in doorashada soomaaliya ay ku dhacdo nidaamka afar dhibic shan cabdirashiid cali sharmaarke ayaa tilmaamay in doorashada soomaaliya ka dhacaysa aan lagu salayn karin nidaamka heer degmo sababo la xiriira ammaanka dalka aysan dowlada soomaaliya gebi ahaanba gacanta ku heynin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ugu baaqay puntland inaanay qayb ka noqon dhibaato iyo hagardaamo dalka ka dhacda dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa sheegay in doorashada ka dhacda deegaanada puntland lagu saleeyey nidaamka afar dhibic shan sidaa darteedna aan doorashada soomaaliya ka dhacaysa sanadkan aan lagu salayn karin heer degmo runtii qof kasta oo runtii madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland iyo kandal madow iyo galbeed intaba waxay matalaya fakarkii afkaartii runtii dadkii ay ka yimaadeen matalay waxaa la garan karaa inuu asaga runtii dadkii afkaartoodii uu markaas yani cabilayay oo uu yeeray arrintaas laakiin hase ahaate waxa weeye puntland iyada ruuxeeda ilaa iyo hadda iyadoo toddobiyi toban sano sideed iyo toban sano soo jirtay weli kuma aysan salayn habka doorasho iyo degaan wax kusoo qodhaan marka waxa weye annaga dalka kan ma waxaan gelinaa khatar ka imaan karta xasiloon daro haddii maanta reeraha la soo xiro ayadoo aan dadkii la tagin aan la ogeyn sida qabaa'ilada u kala degan yihiin ama ay u kala badan yihiin inaan annaga maanta kursigan de kursi amaanaha weeye kursigan dad kala imaan doono marka khatartaas ka imaan karta in reero ee maanta dhaxaan annaga aan meesha deganen waxaan loo soo xiri waayo waxay un caawinaysaa cadowyadan caalamiga ah ee runtii raba dalkan in inta siyaasad ahaan khilaaf yimaado dadku caroodaan
madaxweynaha puntland doctor cabduuli maxamed cali gaas ayaa si weyn uga soo horjeedaa in doorashada dalka soomaaliya ay ku dhacdo nidaamka afar dhibic shan waxaa kaloo fikirkaa la mida aaminsan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe halka maamulada koonfur galbeed iyo galmudug ay qabaan in doorashada dalka ay ku dhacdo nidaamka afar dhibic shan madaxda dowladda soomaaliya ayaa iyaguna aaminsan in doorashada dalka ay ku dhacdo afar dhibic shan oo dowladda hadda jirta lagu soo dhisay lama saadaalin karo xaalka sida uu noqon doono wakhtiga hadda harayna aada ayuu u yaryahay falanqeeyaasha siyaasadana waxay aaminsan yihiin in madaxda puntland iyo jubbaland lagu qancin doono inay qaataan nidaamka afar dhibic shan